saaxiibada caalamiga ee soomaaliya ayaa mar kale ka hadlay ee khilaafka u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble qoraal ay galabta soo saareen ayay ku sheegeen in ay ka welwelsan yihiin arrimaha siyaasiga ah oo aan weli la xallinin inkastoo in ka badan laba toddobaad ay jireen dadaallo dhexdhexaadinah beesha caalimka ayaa sheegtay inay hubaan la-aanta siyaasadeed ee socota ay sii kordhisay halista dib u dhaca kale ee ku yimaada geedi socodka doorashada iyadoo horseeday jahwareere ka dhashay hoggaanka wasaaradda amniga iyo weliba hay-adda sirdoonka kuwaasoo waxtarkoogu muhiim u yahay la dagaalanka al-shabaab iyo weliba ilaalinta xaaladda nabadgelyada ee dalka saaxiibada caalamku waxay ku boorinayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay sida ugu dhaqsaha badan ay u gaadhaan heshiis si ay diiradda u saaraan hirgelinta heshiisyada doorashada iyo weliba inay hubiyaan in wasaaradda amniga iyo hay-adda niisa ay madax ka yihiin hogaamiyayaal awood u leh oo la qadariyo gaar ahaan xilliga doorashada saaxiibada caalamka ayaa sheegay in ay sii wadayaan dadaalada dhexdhexaadinta ee lagu xallinayo khilaafka labada dhinac